haweenka nabadda gobolka mudug ee puntland iyo galmudug oo ku baaqay in la joojiyo colaadda ka jirta galbeedka gobolkaasi loona diyaar garoobo sidii looga wada shaqayn lahaa in colaadaasi aloosan la damiyo atay galbeedka magaalada gobolka mudug runtii taas oo dadaal hore loo gashay shirar badan oo nabadeed laga qabtay muxuu ahay arrimahaas la qaboojiyey haddana dagaalkii soo cusboonaaday marka ugu horreysa waxaan leenahay dhallinyarada dagaalamaysa hooyooyinkiin baan nahay kuwa wiilkooda ku waayahaya waa annaga hooyooyin dagaalka joojiya yaan laydin adeegsan wiilkaagu maalinta aad dhimatid ama dhaawacantid cid muxuu ahaaye gacan siinaysa ma laha intaas inaad ogaataan baan rabaa dadka wiilasha dhallinyarada ah hubna ma haystaan xoolana ma haystaan dad baa soo dira dadka soo dira oo ehelkaa oo deegaankaa oo nolosha iyo naftaba raba waxaan leenaha walaalayaalo wiilasha kala qaboojiya waxaan leenaha walaalayaalo colaada joojiya annagu waxaan nahay gabdhihii gobolka mudug labada maamulba waa ka tirsannahay maamul iyo maaragtay qabiil ma kala lihin gabdhihii gobolka mudug baan nahay waxaan u taagannahay inay ubadkayaga iyo walaalahayaga iyo wiilashayaga islaynhaya ay isnabadgeliyaan oo xabadda joojiyaan waxaan ku baaqaynaa xabad joojin iyo nabad baan ku baaqaynaa haddaan nahay gabdhihii gobolka mudug ma doonayno colaad soo cusboonaatay ma doonayno wiil inuu naga dhinto ma doonayno bahalkii gabar inay naga dhimato waxaan doonaynaa walaalayaal baaq nabadeed u jeedinayna maanta nabad baan rabnaa man yaqtula mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannama waqadiba allaahu walacanahu woolahum cadaabun cadiim ilaahay wuxuu yidhi qofkii khaalidan fiiha wuu ku waariya wuxuu gelayaa naar wuu ku waaraya qofkii qof muslina kas u dila naartuu gelayaa wuu ku waarayaa ilaahay caradiisaa ku dhacaysa nacalad baa ku dhacaysa waxaana ilaahay uu u diyaariya cadaab weyn marka qofkii intaas karow waxaad rabta sameiyo madow waxa murtidiintaabaa imaanaya dalkee murtidiin ha u bannaynina dalka waxaan codsanaynaa oo hadal naxariista ku codsanaynaa madaxweynayaasheenna nabadoonnada ah madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni inaydnaan fadhin waa hoogno waa ba'naya aad soo istaagtaan ood ciidamadii soo celisaan yaad uga tagteen